الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الدعاء للميت في الصلاة ducadii meydka loo ducaynayey salaadan janaasada dhexdeeda taas buu baabkeedii yahay albaabka waxaa inoogu iman duco kaba mid ah adciyadii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi meyd uu ku tukanayey ugu duceeyey waa duco ma'huura rasuulka ilaahay lainooga soo naqliyo inoogaba sugan bal taas baa iyada inooguba sugan xagga ducada meydka loo ducaynayana dee maqsuudka weynee salaadan janaazaduba waa shafaacadan iyo ducada taas baa maqsuudka weyniba yahay saas baa xadiis uguba yimi marka meydka ku tukataan faaklisuu lahu ducaa ducada u khaalis yeelo waayo qaradka weynee salaadani waa in ilaahay loo baryo erge loogu noqdo oo iyo shafaaco iyo ducaba wey marka wuxuu yihi imaamku raximah الlahu taعaalى وxadaثnii haarun بnu سacيidi اlayriy qala aخbarana بn wahbi qala aخbaranii mucaawiyaة bnu صاalixi can xabiib bni cubaydi can jubayr bni nufayri samicahu yaqul bal sanadku kole waa dad inoo hoda horeeyey marka jubayr ibnu nufayrna waa nin taabiciyo weynoo mukadramada waa taabicin kuwii ugu waaweynaa weeye halkan samicahu yaquluna samico faacilkeedu waa xabiib ibni cubayd damiirkan baariska ah ama mafcuulkiina wuxuu u laabmaya ama ku dhacayaa jubayr ibni nufayr oo can xabiib ibni cubaydin can jubayr ibni nufayrin samica waa maqlay xabiib hu oo jubayra ayuu maqlay yaquulu xaalu ku qowlayo isagoo leh oo jubayr leh samictu cawfa bna malikin cawf ibnu malik baan maqlay waa saxaabi jaliil oo asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid oo reer ashjac ahaa laba yidhaa maalintii fadxu makana isagaaba raayadii calankii reer ashjac siday wey markaa saxaabigaas oo yaquulu leh markii dambe de dimashq iyo xaggan buu degay waayo qoladan bal matala jubayr iyana waa reer shambe صلى رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay baa wuxuu ku tukaday عalى جناaزة جناaزo faxafidtu waan xifdiyey min duعاaئi duعadii rasuulka ilaahay uu ku ducaynayey meydkii uu ku tukanayey uu markaa isagoo ilaahay u baryaya ugu ducaynayay baa waxaan ka ayaan xifdiyey ama aan wax ka xafiday وalxaal wa rasuulka ilaahay yaqul uu ku qowlayo allahuma اغfir lah وarxamhu wcaafihi wacfu canhu waakrim nuzulahu wawasic madklahu ama mudklahu wاغsilhu biاlmaءi wالsalji wاlbarad wanaqhi min alkhadاaya kama naqayta الthawb اlabyada min adanas waabdilhu daarا khayra min daarih waahla khayra min ahlih wazawja khayra min zawjih waadkhilhu اljannata waacidhu min cadaab اlqabri aw min cadaab الnaar saasaa rasuulka ilaahay lahaa salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh meydka uu ku tukanayay ugu duceeyey maalintaas allahuma ilaahay ow yakfir lahu u dembi dhaaf warxamhu u naxariiso wacaafihi caafi oo wixii makruuh iyo dhibaba ka badbaadi oo waxa weeyaan waa idfac canhu lbalaaya waa dee wixii dhibaatooyin iyo dee cadaabkan iyo dhibkii iyo dunuub wixii kaba dhalan ilaahu ka badbaadi waayo caafiyo ku arzaaq wacfu canhu ilaahu saamax oo cafiyo kollay waa dee ikfir lahu warxamhu wacfu canhu wacaafi dee waa ducadii maanta waa adkayn waayo macaani kollay isku dhow dhowna way keenayaan ee waa mubaalaqadii rasuulka ilaahay ku xeel dheeraanayay baryada uu rabbigii u baryayo in ilaahay dembigiisii dhaafo wixii aathaar ee kaba ratimi lahaa dembigaas oo dhanba uu ka tirtiro oo uu ka saamaxo waakrim ilaahu karaamee nuzulahu waa martigelintiisa iyo nusulkiisa nusul waxaa la yidhaha ma yuhayo lidayf ama sooriyada weeye wixii lagu sooriyeeyo loogu talagalee loo diyaariyo ruux martiya ee waa kaasoo adduunyo waa kaba tegay rabbi uu martiyo ilaahu nusulkiisa taasna waxa weeyaan ilaahu hagaaji oo karaame oo wasic ilaahu waasic yeel oo u waasici madkhalahu makaankan uu gelayo ilaaho u waasici ee haddii ficilkii sulaasigiisii darfi miimiya oo makaan ba kaba dhignana miimtii way fadxisnaan haddii adkala adkilnii mudkhala sidqin adkhala oo dee ficilkii rubaacan kaba dhignana darafkii iyadoo weliba markuu taa yahay uu rubaaciga noqdo ee darafkii labadiisii qaybood ba miimiga ahaa makaan iyo zamaan iyo masterkiisii miimiga ahaaba si keliya ay ku wada yimaadaano laqbada iyo dee siyaaqa una u kala duwo bal taasna waa miimta waan damin karnaayo wawasic waasici mudkala waa makaankan uu gelayeed gelinaysa ilaaho u waasiciyo in kolley labadiiba macnii waqsilhu ilaahu maydh bilmaai biyo ilaahow biyo iyo wasalji daraf iyo walberadi berad macnaa dunuubtii ilaahow ka dahir weeye aad iyo aad ba ugaga dahir wax dembigiisii dee uskagii iyo wixii kaba dhalanayay ha kaga tegin oo ha ku baaqi yeelin sa dee shay la nadiifinayo waxyaalo wada mudahira mid kastaaba gaar ahaantiisa wuxuu nadiifiyo u dahiro la isugu geeyey oo aad iyo aada ugu nadiif noqdo oo dee biyuhu sidooday wax u dahiraan salajka iyo beredkun saljiga iyo beredkuna waa laba biyo un iyaguba oo saljiguna waa barafkan in beredkuna waa tan ay xaqalghamaamna af carabiga kaa cabiraan iyo waa biyahan iyaguba guntamay ee malaa buruudo dee hawada ku sugnayd laba guntame biyaha lasoo dhaca iyagoo dhagxantan yaryar ee dee marka dambena iska dhalaala ee biyooba taasba weeye taljigna waa biyoobaya haddaba kolley say culimadu yidhaahaan wuxun bay cibaaro ka tahay ee macnaha loo jeedaana uu yahay maydhitaankan lagu maydhayo tan waa dembigiisii in laga nadiifiyo oo waa jaanibkaa ku-xeel dheeraantii oo waa shay keliya oo waxyaalo wada dahiro la isugu wada geeyey siuu aad ugu nadiif noqonayo ayaa macnuu yahay ilaah waxbaba ha kaga tegin wixii isaga khadiica iyo dembi ahaaya ka wada nadiifi wanaqihi ilaahow saafi yeel min alkhadaayaa alkhadaayaa jamcu khadiyatin sida cadiyatin ba cadaaya laguba jamciyaa khadiyatina khadaayaa loogu jamciyaa waa gefafkiisii iyo dunuubtiisii ilaahow ka nadiifi kamaa naqayta si aad u nadiifisay athawb alabyada marada cad min adanasi oo dee marada cadi uskagma qarsato marka la dahirana wixii uu ka wada tagaa haddaba saas aad marada cadba uskaga uga nadiifiseed uga dahirtay isagana dembigiisii oo dhanba ka dahir waabdilhu ilaahow bedel daaran daar ugu bedel oo macnaa bedel ahaan iyo ciwad ahaanba si waxaad u siisaa daaran daar khayran ka khayr badan min daarihi daartiisii adduunye uu kaba tegay daar kaba khayr badan ilaahow bedel ahaan sii oo taa bedel ahaan iyo ciwad ahaan u sii wa ahlan ahl iyadana ugu bedeloo sii khayran ka khayr badan min ahlihi ehelkiisii waaba dadkii dee khadamkiisa iyo taas oo kale cid kaba khayr badan iyo kuwii dee adduunyo ilaahow siiyo ugu bedel wa zawjan haweeneyna ilaahow ugu bedel khayran ka khayr badan min zawjihi haweeneydiisii ilaahu taas ugu bedel ayaa rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uguba duceeyey markaa ahlan haddaan dee wax ka camsan zawjadiina aan halkaan idhaah way soo gelaysaa waxay noqon untani cadfu khaasin calaa caam oo dee ehelkii bay zawjadii kaba mid tahay haddii taasay bacdigood ama qorooyinkan dee xadiidka sharxay ama shuraxda qaarkood ay idhaahaan maye waa laban waa dee khadamkun aan kuba khaas yeelo ciddii kale khadamkiisa ahayd ehelkiisaase calaaqada lahayd aan ku khaas yeelo iyada markaa dee waxay noqon tanaa zawjna markaa way ka baxsanaan kuwaasoo dee waa duco kaloo aantii hore markii hore aanay shamlinayn bay noqon bal zawjna horeynu usoo maray oo carab labada luqaba way jireene luqada dee markaa alfusxa ayaa ma ay ahaydba dee inaan ta lala xidhiidhin allahuma markaa labsi laga baqanayo oo dee faraa-idii haddii la joogiyo meelo kale iyo dee lakala sooco loo baahda mooye wa zawjan zawj khayran ka khayr badan min zawji wa adkilhu ilaahu geli aljannata jannada geli waaciduk ilaahu ka magan geli min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisii aw min cadaabi naari amase cadaabkii naareed waa shaki laakiin riwaayada dambe waxay noogu iman iyadoon shakigaasi kuba sugnayn oo waqihi fitnata alqabri wacadaab annaar taas baaba inoo dambaysa rasuulka ilaahay baa taa maydkaa ugu duceeyey oo ducadaasi ugu duceeyey qaala wuxuu yidhi waxaa odhanaya fadaalat bnu cubayd صaxaabigaas waa صaxaabi cawf ibnu malik baan ujeedaa cawf ibnu fadaala waa nin meel damba inooguba imaana cawf ibnu malik baa wuxuu dhaha صaxaabigaas ah xataa tamanaytu macnaa rasuulka ilaahay baa ducadaasu ku duceeyey ilaa aan jeclayson kuba tamaniyeyba an akuna inaan noqdo ana anigu dalika almayit oo ujeedada ducadan dee rasuulka ilaahay kasoo fushaye dee markaas ducadaa waxyaalaha badan uguba duceeye rabbina uba aqbalayo ayuu jeclaysayba ka ducadaa helaya ducadaa rasuulka ilaahay dee isagii loo aqbalayo inuu noqdoba oo ilaa aan kuba tamaniyeyba inuu noqdo anigu ruuxaas meydkaa aan noqdo qaala wuxuu yidhi qaaladan waxa leh oo faacilkeedu yahay mucaawiyat bnu saalix mucaawiyat bnu saalix waa ninaynu hore usoo maray oo kollay andalus qaadi kaba ahaayo oo atbaacu taabiciintii kaba mid ah markaa horena mucaawiyat bnu saalix xadiidka wuxuu ka wariyey xabiib ibnu cubayd can jubayr ibnu nufayr taas bay ahayd sanad kale oon mucallaqna maahaynay inta mucaawiye ka sokaysaas intii horun baa inoo taalo haaruun ibnu saciid iyo ibnu wahb labadaasi waa sidoodii hore un labada san halkan danbaa laba dariiq dariiq kale inoo soo kordhay ayaa wuxuu yihi markaa mucaawiya waxadathanii waxa ii warramay cabduraxmaan ibnu jubayrin xaddathahu can abiihi oo markii hore xabiib ibnu cubayd baa jubayr ibnu nufayr ugaba warramay nin kale uu dhalay oo isaguna kitaabka rijaashiisa kaba mido cabdiraxmaan ibnu jubayr ibnu nufayr ayaa mucaawiye iyadana u warramay oo yuu ugaba warramay xaddathahu can abihi aabihii jubayr buu isaguna kaba warinaya aabihiina can cawf ibni malikin can inabiyi salى اllahu alayhi wasalam binaxwi hada alxadiidi ayضa macnuhuna wax kale mahaba eh mucaawiyat bnu saalix xadiidkan waa wariyey xadiidkuna waa xadiidka cawf ibnu malik صaxaabigaasi uu warinayo marka laba sheekh buu yeeshayo midni waa xabiib ibnu cubayd midna waa cabduraxmaan ibnu jubayr labadooduba waa taabiciintii labadooduba waxay ka wada warinayaan jubayr ibnu nufayr xagga marka la eego lafdigana ee lafdigan laynoo soo dhigtay waa kii xabiib ibnu jubay cubayd jubayr ibnu nufayr inoogaba wariyey lafdigan cabdiraxmaan ibnu jubayrna waa ku dhow yahay oo dee kollay mislahu muu odhanaya naxwi buu kaba cabiray oo macnii waa iskaga mid ay dhici kartaa furuuq xaggii alfaada inay meesha jiraan ee bal intaa weeye markaa qaaladani qaala mucaawiyat bnu saalix baad odhan waxadaثana isxaaq ibnu ibrahima qaala akbarana cabdالraحman ibnu mahdiyin qala xadaثana mucaawiyat bnu صaalixi biاlisnaadayni jamiica naxwa xadiiث ibni wahbin muslim markii hore haddii haaruun ibnu saciid alayli uu sheekhiisahaa sheekana uu ibnu wahbi imaamkii cabdullaahi ibnu wahbi uu sheekh u ahaa maanta laba kale a meeshii inoogu soo biro isxaaq ibnu ibraahim waa isxaaq ibnu rahaweyhi baa muslim xadiidkan uu ka wariyey isxaaq ibnu ibraahimna imaamkii cabdiraxmaan ibnu mahdi buu kaba warinaya waa imaam can imaam cabdiraxmaan ibnu mahdi baa ka warinaya mucaawiyat bnu saalix welibana dariiqan dambe cabdiraxmaan ibnu wahdi labadii isnaad ee marka horeba ibnu wahbi uu kagaba wariyey labadii isnaad oo waa isnaadkii xabiib ibnu cubayd can jubayr iyo cabdiraxmaan ibnu jubayr can jubayr taasba weeye labadiiba oo kuba wariyey xadiiskuna waa xadiidkii imakaan kaba soo baxnay ibnu wahbi warinayey ayuunbuu kan dariiqanna waxa inoogu sugana uu la mid yahay وxadثna نصr بن عalي الجهضمي وإسحاq بن إبراhيم kiلaahma عan عيسى بن يuنس عan أbي حمزة الحمسي ح وxadثnي أbو الطاهر وهاrون بن سعيد الأيلي واللفظ لأbي الطاهر qاaل هاrون iyo أbو الطاهر waxay idhaaheen xadثna بن وهب أخبرnي cمر بن الحاrث عن أbي حمسة بن سليم عن عبدالرحمن بن جuبير بن نفyر عن أbيه عن cوف بن مالك الأشتعب xadيiثku waa kii hore un lftina waa inoo soo socda hadii a la idhaaho wax yaroo dee فروq iyo ضفيفina way udhaxayn doontaa un labadii mati dee ruwaad kala duwan baa inoo soo korodhay un xagga msلم sheekhyadiisa اسحاaq بن إبراhيم markii horeba waa ku sugnaaye نصر بن علي الجهضمي oo kaba mida min مaشhaaئka sit sagaalka sheekhay ku kulmaan لحdan uمuhaad kali kaba mid ah kitaabkana marar kala duwan ilaa مqadamadii haddii aan kusoo ararkaynay ayaa maanta mslim inoogu soo biro sheekyadiisiya haddaba isxaaq iبnu ibrahim markii hore imaamkii cabdiلرaحmaan iبnu mahdi buu ka warinaye maanta sheekh labaad buu leeyahay oo isaga iyo nasrina ka wada dhexeeyo ka wada maqleeno waa ciisa ibn yunus ibn abi isxaaq asabici imaamka macruufka mashhuurkayna hore usoo maray caalimkii caabidka ahaa ciise ibn yunus ibn abi isxaaq asabici abi isxaaq asabici baa u awowo ciise ayaa wuxuu ka warinayaa can abi xamzata alximsiy bal imika sanadkii laakiin halkaasuu ku daayo intii dambe muu taab yeelina waa kan xa la yimi taxwiil buu laba yimi wuxuu ku laabmay sanad kale oo wuxuu hi waxadaanii abuاطaahiri waharuun ibnu saciidin اlayliy waa labadan sheekh ee muslim laakiin lafdiga inoo soo socdaa waa lafdigii abiطaahir sheekh keliyana way wada leeyihin oo qaalaadu waa abuطaahir iyo haarun ba waxay idhahdeen xadaثana bn wahbin waa imaamkii cabduلlahi qaala akbaranii camr bn اxariثi waxa ii waramay camr bn اxariث isaguna waa faqiihii reer masre caalimka ahaa in badanna kitaabka aan kusoo aragnay ninkaasaa camr bn xaris ayaa wuxuu iiga waramay can abi xamsata bni sulaymin abi xamsata bni sulaym ninkaa la idha eeg waa halkay ku kulmeenay isugu yimaadeen markii hore ciise bnu yunus baa abi xamsata alximsiyi kaba warinayay kalley muslim iyo abi xamsana laba u dhexeeyey imikana abudaahir iyo harun weysimayn oo mid baan kaba soo qaadayna ibn wahbi oo mid labaada camr ibn xaris oo mid saddexaada ayaa muslim abu xamsihi waxa u dhexeeya saddex kii horena labay ahayd oo markaa labada sanad way kala caalisanaanayaan oo kaa hore caaliya kana waa naasir waayo ruux bay isdheeriyiin kaa hore muslim abu xamza wuxuu ku gaadhaya laba shaksi ama laba kana saddex buu ku gaadhaya kollayna taasi waxay ka dhalanaysaa camr bn xaris oo nin faqiiha imaam ahaa dabaqadii marka la eego imaam malikiyo weeye laakiin raggii aqraantiisa ahaa isagoon dee si odo da u noqon buu dhinto hore u dhinto in badan buu kaba horreeyo markaa sidaa daraaddeed rag aqraantiisii soo gaadhaan isaga soo gaadhin oo halkan baa dee sanadkiisii markaa kuwa kale aw bal matalan ka caalisana ka naasilsanaanaya marka maxaa meesha inoo taalla abu xamsat alximsi waa kan markii hore nisbadiisa laynoo sheegay imikana magaciisii abu xamsat ibnu sulaym meye waxaan ujeedaa aabihii magaciisana ciisa la idhaah oo intan magaciisa ninkan ciise bnu sulaym baa la idhaah araktani alximsi waana nin atbaacu taabiciintii kaba mid ah ama dabaqadii ugu waaweyneed oo camr bnu xariskan iyo dee isaga kaba warinaya waa isla dabaqa un oo atbaacu taabiciinta raggoodii ugu waaweynaa xaaf bnu xajar wuxuu kaba cabiraa taqriibkiisa saduuqun lahu awhaam waa nin runbadano ah ujeedad markaa dabdiyo xilkumuu sifayn weliba aqlaad iyo awhaamna way kaba dhacdaa lakiin abu xatim oo mutashadida weliba jaanibka xaggan dee raggii tashadudka lagu yaqaanay ah ayaaba tawsiiqiyey oo kollay dee bal markaa taas muslimna waa kan kaba soo saaray laakiin muslim xadiidkanun buu ku leeyahy meel kale kuma laho waa xadiidkanun bal ninkani abu xamsata ayaa imika sanadkii horeynu soo marray cabdiraxmaan ibnu jubayr can abihi can cawf buu imika isaga kuba soo dhaco markaa wuxuu la siman yahay abu xamsana maanta mucaawiyat bnu saalix mucaawiyat bnu saalix baa cabdiraxmaan ibnu jubayr kaba warinayay waa isagii waana isla dabaqo mucaawiyat bnu saalix waa atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaa bal markaa muxuu yihi can cabdiraxmaan ibni jubayr can abihi can cawf ibni malikin alashaaciyi qaala samictu nabiya salى اllahu alayه wasalam rasuulki ilaahay baan maqlay walxaal sallaa uu tukaday calى janaazati janaaso yaqulu xaalu ku qowlayo oo macnaa markan uu janaazada ku tukanayay ducadii buu rasuulkii ilaahay la jahray ama sare u qaaday oo saasuu ku maqlay haddii kale muu maqleen oo ma xafideen weliba duca uu rasuulka ilaahay siraysanayo oo taas muu xafideen waa inuu rasuulka ilaahay baa maqashiiyey bal waaba dee suurtagal inay ujeeddada si looga barto markaasuu saxaabigani xifdiyey rasuulka ilaahay buu kaba xifdiyey bal hadal nawowi ama imaam nawowi hadal u leeyahina waa inoo dambeeyaan اللهمa اغفir lah وارحمه واعف عnه وعاaفه وأkرم نزله ووسع مدخله واغسله بmاء وثلج وبرد markii hore intuba way macrifaysnaayeen bilmaai wاthalji wاlbaradi imakana intii way nakiraysayeen saddexoodiba wanaqhi min alkhadaayaa kama yunaqa thawb اlabyadu min adanas waabdilhu daaran khayra min daarih waahla khayra min ahlih wazawja khayra min zawjih waqih waqa iyo qey ficil amarkiisii macnaha waxaad ka ilaalisaa fitnata alqabri qabriga fidnadiisa iyo wacadaaba naari naarta cadaabkeeda ka ilaali qaala cawfun fatamanaytu waxaan ku tamaniyey an low kuntu ana almayita antu waa ti almukhafafa min asaqiir asalku anna ayuu ahaa markaa san habeen kaleba soo sheegnayna anta marka la takfiifiyo data annada la takfiifiyo ismigeedii waa damiir mustakinuu noqdaa khabarkeeduna kollay jumluu dhacaa kollay qad ama xarfu tanfiis iyo waxyaalana waabay laba xidhiidhaan ama haddii adigu kollay de waxyaalaha ay leedahay lakin lowduna waxyaalaha jumlada laba xidhiidhay kaa mid tahay walow dee laga badan yahay waana tan fatamanaytu an low kuntu an sha'niya low kuntu inan ahayba anugu ana almayita anana damiirkan mutasilkun bay ta'kiidinaysaaye ana almayita waa ruuxan dhintay inaan anugu noqdo si aan ducadanka loogu ducaynayo u noqdo tiiba aban ku tamaniyey sababta ugu tamaniyaya waa maxay waa liducaai rasuuli llaahi salى اllahu alayه wasalam alى dalika almayiti ducadii rasuulka ilaahay meydkaa uguma ducaynayay taa liajrigeedu bal baabkii waa inoo dhammaaday maqsuudkii dee baabkiina tarjamadiisa baabu ducaai lilmayiti fi salaa dee waxaa inoogu sugan ee salaada dhexdeedan janaaso waana ujeedadeeda weyn baan idhi ducadii meydka loo ducaynaya isbaadkeed waana waxa ugu weynee ba markaa salaadan baa qaradka weyne lagaba leeyahay waxaa kaloo si uu imaamku leeyahay inooguba sugan ducadan waayo waa duca ma'huura rasuulka ilaahay baa inoo ku duceeyey oo walow dee aan xad jirin laynoo xadaynayo xagga marka la eego waxaan ugu ducaynayno haddana ducadii ma'huurkahayd wax kastay ka horeynaysaayoo ducadan istixbaabkeedna wuu inooguba sugan yahay waxaana uu leeyahayna waxaa kaloo ishaara ugu sugantahay dee waana wax jira xadiidkii bal ducadii in lala jaareeyo fi salaati اljanaasa ba halkan laakiin nawowi ba wuxuu yihi asxaabteena asxaabta wuxuu wadaa bal asxaab shaaficiyadu u wada waxay isku waafaqeen ruux hadduu maalin ama janaasadii kuba tukanayo in dee qiraa'adii waa faatixadii qiraaka dee la siraysanayo haddii habeen uu tukanayona oo salaadii janaase habeen la tukanayona laba wej baa madhabku uu leeyahay oo midi qowlka intooda badani ama jumhuurta ay kuba sugan tahay saxiixii habeenkiina qiraa'ada lama jahraye waa la siraysanaya ee wejka labaad ba waa lala jahraya laakiin muxuu yihi adducaa iyada bilaa khilaafin hoos baa loo dhigaya xadiidkan markaa kaladay dee taasi ay jirto waxaa lagu awili buu leeyahay inuu xafidtu min ducaa'ihidan uga jeedo markii salaada dabadeed buu ibaray laakiin waxaad moodaa waa taawiil yar baciiday noqon ducada asalkeedu dee sareysi haba noqoto waxa weeyaan rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu alayh waxaa xadiidkan daahirkiisu yahay dee usluubkan iyo san uu kuba yimi inuu rasuulka ilaahay ka maqlay isagoo ku ducaynaya oo wax maanico kuna sugani ma jirto haddii weliba litacliim markay noqoto oo bukhaariya bay kuba sugan tahay isagoo ibnu cabaas faatixada xataa sare u qaaday faatixadii uu aqriyayo markaasaa muxuu yihi litaclamuu anaha sunna waxaan sidaa u yeelay oo sare ugu qaaday inay ogaataan in la aqriyo oo faatixadiina halkan dee qira'a ay jirto salaadan janaasada taasi ay jirto si ay u ogaataan markaa bal litacliim iyo dadkii si ay u ogaadaan una bartaan oo kale waana tan dee jahrigaasi faa'iidadan weyn noo keeneen laynoo soo xafiday bal taas baan kuba xambaaraynaa mar dambe wuxuu baray waayo waktigan maydkii waa kan oo wuxuu jeclaysa bu leya maydkaa naftiisii inaan noqdo aniguba ayaan jeclaysto de waa wuxuu maqlaya ducadiida uu dhadhansadayna waana ducadan weyne rasuulka ilaah kuba duceeye babun ayna xagee buu yaquumu uu istaagaya alimaamu imaamku min almayiti ruuxa dhintay xaguu iskaba taagayaa lisalaati caleyhi markuu kuba tukanayo bal marka salaadii janaasada lagu tukanayo imaamkii isagu ama hadduu dee ruux keligii ku tukanayana imaamkiiyo mufradku inta badan waa islaax waxbay noqdaan ee hadduu keligii iyo cid kale aanay ku daba tukanayna waa sanuune bal halkee buu kaba joogsanayaa oo meydkii bal in sha allahu tacaala taas xadiis baa inoo iman dumarka un gaar ahaan wax raga oo iyada halkan inoogaba suganna ma jirto imaam nawowina raximah llahu tacaala masalada intan yar ee matiga lafdigu keenaya mooye wax intaa dhaafsan tarjamadana kolley isagaa leh bukhaari bukhaari naftiisa istifhaamhaan aan jasmin e bal markaa isaga naftiisu saa uga soo dhigtay waxaan aan eegi doonaa bal wixii kale jira soo arooreen وxdثna يحyى بن يحyى التmيمي qال أخبرnا cبدالوارث بن سعيد عن حuسين بن الذكوان qال wuxuu hi حuسين بن الذكوان wa حuسين المعلم ama المكتب hore inu soo argna xdثnي cبداللahi بن برaydة عن صمرة بن جندب taabicigan aabihiina صxaabigaye baa ii waramay oo samuraة بن جundب igaba waramay qال أنه qاl inuu yihi صlaytu waan tukaday khalfa الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay gadaashiisii ayaan ku tukaday wa salaa calىa umi kacbin walxaal qad salaa calىa umi kacbin waxaana bal markaa isagoo kuba tukaday haweeney umu kacbi la idhaah haweeneydaasoo maatad dhimatay walxaal hiya nufasaa iyadoo umula dhimatay faqaama rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa istaagay lisalaati calayha salaadii uu ku tukanayey l wuxuu isu taagay taa liajrigeed wasadahaa ama suu nawowi uu kuba dabdinayo wastahaa dhexdeedii oo halkaa dhexdeeda kuba toosnayd ayuu rasuulku isagoo dee kasoo go-an oo dee kale furja udhaxaysay ayuu istaagay markaasuu saas dadkiina way ka dambeeyeen uu tukiyey dadkii ugu tukiyey وxdثna abubكر بن abي شhaybة qال xdثna بن المبارك وزيد بن هاrون xا وxdثnي علي بن حجر qال أخبرna بن المبارك والفضل بن موسى كلهم عن حuسين بhdا الاسناaد وlم yذkrوا أمa كعب bal xadيiثkii hore waxaa kaba warinayay حuسين المعلم عبدالوارث بن سعيد waxaana ku sugnaa oo aynu ku soo aragnay haweeneydan rasuulka ilaahay kuba tukanayey inay ahayd haweeney ansaara ama haweeney bal ansaar bay ahayd oo umu kacbin kolley malaa tarjamada intaa wax ka badan iyo xadiidkan culimadu umay helino qolooyinkii kutubta saxaabada dhigtay ama dee kitaabka jaanibka ugu kaamilsan ba xadiidkan iyo inahanunba uguba sugane tarjamo kaloo ay usoo heleen ma jirto dee isaabo oo kale iyo dee uslgaabaha ibnulasiir iyo bal markaa taas baa xadiidkaasi hortaada marka maantana maxaa soo kordhay uun cabdullahi ibn lmubaarak iyo yaziid ibnu harun waa labadaa imaam iyo markan dambe u cali ibnu xujri uu muslim sheekiisa dariiqa uu leeyahay oo waxaa soo diiraya fadl ibnu muusa sinani waana nin isaguna siqo ahaa kolley ibnulmubaarak iyobay isla beled ahaayeen ee waana waa kaas oo xataa ibnulmubaarak kolkol buu wax kaba wariya ha kaba weynaado oo isla reer marwe ayay ahaayeen waana nin hiqaa kolley kitaabkana dee xadiidkan iyo axaadiid ka dambeeye waa ku leeyahay haddaba saddex dambe ay noo soo kordho iyaguna xusein ibn markaa ibnu dakwaan xadiidka ka wariyey isnaadkuna waa isnaadkii oo waa cabdullahi ibnu burayda can samura maxaa markaa jira saddexdoodan dambe wuxun bay sheegeen haweeney dee umul ku dhimatay ama iyadoo nifaaskii la dhimatay inuu rasuulka ilaahay ku tukado dhexdeeda istaagay e magaceedaani sheegin oo umu kacbin la odhanayey iyaga riwaayadooda kumay sugnayn laakiin de haweeney inuu rasuulka ilaahay ku tukaday halkuu ka joogsaday inay halkaa ahayd intaa iyagaba riwaayadooda way ku sugan tahay وxadثna mحamed بن المثنى وcqبة بن مkrm الcamiy qala xadثna بن abي عadiي عan xuseين عan cabdاللahi بن برaydةa wa xusein المعalimun weeye ama xusein بن dakwan ibn abi cadi un baana maanta ka warinaya moxamed ibnu ibrahim oo raggii hore afarta ahaa ayuu kusoo biiro waa nin shanaad marka can cabdillahi bni barata qaala qaala samurat bnu jundub ba wuxuu yihi laqad kuntu waxaan ahaa calىa cahdi rasuuli llaahi salى اllahu alayه wasalam waqtigii rasuulka gulaaman gulaam baan ahaa adu waan markaas gulaamku kolley markaan eegno luqo ilmuhu markaa uu dhashaba ama markaa uu yar yahay ilaa uu ka qaangaadayo gulaam baa la yidhaah marka da-daa dhaafo dee majaaz ahaan mooyaane laakiin intii gulaam la odhanayo waa taase haddana se luqada ilaa inta uu ruuxu xoog leeyahayba weli ushaystee dee uu xoog leeyahayba gulaam waa lagu idlaaqaayo dee horeynu waxyaalo saasa kitaabka ugu soo aragnay habeenkii isrihii markii rasuulkii ilaahay dee micraajkiiyo samooyinka la fuushiiyey oo ambiyadii ku maray ambiyadii u arkay oo ku maray waxaa kaba mid ahaa nebi muuse rasuulka ilaahayna markaa haddii aan idhaahno sanadii tobnaad ee bicfada ayuu dhacay micraajku konton jir baabu markaas ahaa waana tii markuu weydaartay la hada algulaam aladi bucitha bacdi gulaamkan taas oo kale in ashaarta carbeedna iyadoo dee nin weyn oo dee gulaam leh xataa cali baa habeenadii sifiin lagaba dagaala kala dagaalamayay ana lulaam ana algulaam lqurashiy lmu'taman abu xusaynin ayضa walxasan oo kale iyo ayuu lahaa waana waktigaas malaa dee haddii saddexiyo lixdan ku dhintay waaba lixdankiisiiba taas oo kale waana kaa qulaam de lakin waa ninka qaa'idka sheeshkee dagaalamaya bal cidi aani usoo bixi karahayn kol hadii la ogaado inuu isaga yahayba cid kusoo dhacaysa yaani jirin xataa waxa weeyaan haweeneydii shaacirada ahayd leyla lakhyaliya la odhanayay waktiyadii xajaaj isagoo dee nin weynana markaas markuu xijaaj kaba yimi ee la keenay ciraaq oo kale ciraaq la keenay waktigiisii shafaha min addaa lcudaali ladi biha gulaam ida ma haza lqanaata saqaha gulaam bay kaba cabiraysay in xajaaj oo de waktigaas kollay nin weynun ahaa bal marka waxaan leenahay taas waa la idhaha lakin tu isagu ujeedaa imaka baryaanu xataa duna lbuluq ba noqoninba e oo qulbuluqii haba dhaafe lakin nin dhalinyaro a nin yar buu ahaa un waktigii rasuulka ilahi abina waa saxaabi samura waa saxaabiye lakin dee horena waan usoo maray in badan baabu dee salaado badan waa la tukaday faqaala wuxuu yihi markaas fakuntu waxaan ahaa axfadu canhu rasuulka ilaahay mid axaadiis ka xafida de waana ninkaas yar ee fahmadiisu furan tahay xifdigiisu fiican yaho wuxuu rasuulka ilaahay maqlay ka maqlay hagaag u qabanaya famaa yamnacunii iima diidayo waa waktigan dambuu leeyaho hada ninka weeyahayba min alqowli qowl inaan hadlo oo sheeg sheego wixii aan rasuulka ilaahay kaba maqlay waa qowlku sheegaya ama hadalkalu kuba hadlo waa cilmigii uu hayay inuu dadkii kaleba gaadhsiiyo uba sheego igama hor joogo ilaa ana haahunaa halkan inay joogaan mooye rijaala rag hum asanu mini rag dee saxaabadii rasuulka igaba da'weyn raggaa xurmadood iyo dhowritaankood baan u aamustahay onan waxyaalo aniguba aan rasuulka ilaahay ka xafiday aanan iyaga agtooda ugaba sheeg sheegahayn taas buu ihi ilaa ana haahunaa rijaala hum asanu mini oo de bal waxaa markaa kuba sugan kolley waa adab adaabta dee kutubtan mustalaxuba markay ama kutubta adabka dalabka kaba hadasha markay ruuxa caalimka iyo ama ruuxan iyo muxadidka adabtiisa iyo kaba hadlayaan ayay kuba soo daraanba inuu dee an yataadaba maca man huwa akbaru sinan aw cilman ciddii ama kaba da'weyn ama ka cilmi roon dee agtoodii inuu adab yeesho taas oo kale oo uu kaba tago dee agtoodii inuu wax kaba sheeg sheego walow dee taa masalo ay noqon makaraha taasi mise waa sida roone mudan un oo de suyuuda alfiyadiisa oo kale isagu wuxuu lahaaba dee horta dee karaha xaddeed ma gaadhsan in la yidhaha waa khilaaf ulaw malo isaga xataa khilaaf ulawlana maba lahayn oo waman yuxadis wahunaka awla falaysa kuran aw khilaaf alawla ada nabiyi xadata saxaaba aduu bal markaas waa masale kalaam leh makaraha laku tirina mise kuma tirina lakin waa adabkii way say adabta iyo dee ay ahaydba oo tan haddaba marka waxa ayna tahay in de inuu isagu bal markaa xadradooda maaha markuu de iyaga la joogo weya de iyaga dadkii ku hanuuniyo dadkii dhe bal markaa iyaga kuba soo hanuuniyo usoo tilmaamo taas ba adabku yahoosan buu isagu lahaaba waqad sallaytu waan tukaday wara'a rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay gadaashii cala imra'atin haweeney maatad dhimatay fii nifaasihaa nifaaskeedii oo waktigaa dee fooshii bay kuba dhimatay ama mushi faqama calayha rasuulu llahi salى اllahu alيyه wasalam rasuulkii ilaahay baa istaagay fi salaati salaadii uu iyada kuba tukanayay wastahaa halkaa dhexdeedii buu ku toosnaa halkii ama mowqifkiisa u ahaa wa fi riwaayati ibn musanى moxamed ibn musanى waa cuqbat ibn mukram ba la socday markaasa ay dee muslim uu ka labadoodu ka wada warinaye haddaba riwaayada ibn musanى qaala xadaanii cabdullahi ibn buraydata oo qaala wuxuu yihi faqama عalayha lلصalaati wastaha halkan faqama عalayha rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam fi sala fi الصalaati wastaha ayaa isaga faqama عalayha lلصalaati wasadaha ama wastaha ayuu joogsaday bal xadiidku in kolley baabkii intanu inooguba dhan yahay waana haweeney rasuulka ilaahi uu kuba tukanayay oo welibana nifaas bay kuba dhimatay waxaana soo aroortay haweeneydu hadday dee umusha ama nifaaskeeda kuba dhimato inay qolooyinka dee kala duwan een shuhaadada dagaalka ahayn ee shuhaadadan kale ah inay kaba mid tahay waana kan rasuulka ku tukado de iyaguna axkaamtii dadka kale ay leeyihiinba axkaamtii dadka kale ay leeyihiin xagga marka la ego intaynaan masalada gelina laftii baa wasad baa inoo soo noqnoqday imaam nawina raximah llahu tacaala halkan huwa biiskaani siin buu ku dabdiyey oo ujeedadu malaa saddex gooryo buu inoogu sugayay waa xadiid keliya dee riwaayaadkan soo noqnoqday markaan aqriyayno markaan dabdiga imaam nawowi raacno wastahaa ayaan aqriyaynaye wasadahaa ma odhanayno waanay jiraan xaafid muxajar isaga wuxuu leyahy fatxubaari ba markuu bukhaari kaba hadlaya riwaayadayada waa riwaayadood waxaa kuba sugan in la fadxiyo oo la yidhaaho wasadaha laba yidhaaho ibnu sina waa sunuu ku dabdiye lakin wuxuu sheegay qolooyin kale inay sukuunka kuba dabdiyeen laakiin bal waxaa jirta lafdigan wasad iyo wasti labaduba horta waa wax jira dee markay noqoto luqa iyo de aimada kalena kol kol bay yar farqi ay markaa kala farqiyaan xagga isticmaalka oo ay leeyihiin marka ay noqoto shaygu uu yahay shay ajزaadiisa ama mutafariq اlأجزاء anaa meeshay usuubanaysay bayna usuubanayso oo waa wax kala googo-i karoo kala harhari karo taasoo soo kale sida xalqadan oo kale iyo xalqadii iyo bal masalan iyo wixii lamidka ah wixii adigu mutafariq اlأجزاء ah iyada markaa waxaa la aqriyayaa bay yidhaahaan oo taas oo kale in masalan siinta oo la reebo oo wasti la yidhaaho taas lakin wuxuu hadduu yahay shay dee mutasilo oo isagoo aan ajzaadiisu ka ay kala tegeysa ahayn oo kale iyada markaa wasad baa la odhanayaa ba yidhahaan walow taa nafteeda ay soo naqliyeen in wastina la odhan karo oo bal matalan markaa halkan dee waxaabay taasi keenaysaa inaan wasadahaa ku dabdino marka la eego tafriqadooda ay labadooda ay farqiyaan oo bal matalan aan wasadahaa kuma dabdino halkan walow iyada nafteeda de ay leeyihin waa xabanaan in siinta la reebo bal markaa taasna shay jaa'iza ay tahay bal markaa dabdigan un qolooyinkiina sharaxa haysta ee kollay maaha dabdi guud ahaan ay ku dabdiyeen maaha ee barhkood jaanibka kalea bay raajax yeelayaan iyagoo tafriqada ay kala farqiyaan wasad iyo wasi ay ku kala farqiyaan leebo bal markaa wixii ay bayna usuubanayso ayay leeyihin wasti baa la odhan wixii kalena wasad baa la odhanaya taasi waa mid xagga kalena xadiidkata inoogu sugan ee waa haweeneyda bal anufasaa salaada lagu tukanayo taa waaba sheegnay iyo inuu sunuu yahay inuu imaamkii uu haweeney markaa laguma tukanayena wasfiga nifaasku waa maaha wasfi imaka halkan qeyd ama mafhuum yeelanayo wax inoo qeydayo marka haweeneyda nifaas kala hun ama umul kuma dhimatay un xukumkani kuma koobne lakiin waxa muctabara imraa ahaan imra ahaan baa muctabara lakiin wasfigani muctabar ma aha ee haweeneydii in la joogsanayo cinda cajizatiha ama halkaa dhexdeeda lagu toosayo ciddii bal matalan imaamkii ama ruuxii keliya kuba tukanaya taas baa iyada xadiidka inooguma sugan xagga marka la eego dee raggii halkee laga joogsanayaa kitaabka inooguma sugnaa wax kitaabka oo taas inoogu iman doonaane ma jirto halkana inoogumaba sugnaa bukhaari naftiisa dee xadiidkani waa kuba sugan yahay oo xadiidkan bukhaari waa la wadaagsaday oo uu wariyay lakiin isagana jaanibkaa kale kumaba sugnaa lakiin xadiid abi da-ud iyo tirmidi ay wariyeen anas ibnu malikna laga warinayey kolle xadiidkan markuu sharxayna xaafid oo kale isagoo tarjamada bukhaari kaba dhaqaaqayo oo kale malaa tarjamadiiyo si yar idaaxinayay oo kaba dhigay inuu leeyahy wuxuu ishaaraya tadciifka xadiidkaasi lakin de xadiidka sanadkiisu waa sugan yahay tirmidi iyo abi da-ud iyana ay wariyeen tirmidina waa xasan buu idhahaa ayaa waxaa ku yimi isagoo dee iyadoo uu ku tukaday markaa anas waktigiisi wuxuu ku tukaday nin buu ku tukaday oo halkan madaxiisa ku toosan ama intiisaa hore ayuu joogsaday haweeneyna uu ku tukaday oo dhexdeeda ayuu ama halkan cinda cajizatiha buu joogsaday markii la weydiiyey oo nin taabiciha weydiiyey oo uu weydiiyey wuxuu labadooda dee labadan meelood uga kala joogsaday waana kollay saaro janaaso isku joo dhaweyd oo meel keliya ayuunba haddana la keenay isagoo nin ku tukaday haweene laba keenay dee basrana way ahayd ayaa wuxuu sheegay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh inuu taa kaba arkay markaa bal waxaan leenahay walow aaraada halkan ahlucilmiga iyo aqooshooda iyo ijtihaadaadkoodu malaa dee ay tacadudeenba lakiin qowlka dee marka la eego xadiidkaas kuba yimi ee xadiidkaasi bal markaas aan leenahay waana qowlka dee xadiidkaasun baaba imaka wax cumdo a jira halkan oo daliila markaa ciddii kale halkan ama qowl ahaan kuba khilaaftay ama saxaabahaba noqoto ama cid kale kol haddii xadiidka jiro ee qowlkoodu xujo ma noqonayo ee taa uu keenayo ah inay mawqifkii farqi u dhaxeeyo ninkiina cinda ra'sihi laba joogsanaya ama intaa dee madaxiisa kuba dhow haweenaydiina bal taasun baaba ah waxaa cumdada ah halkan daliil ahaana ugu raajaxsan waana sida dee madhabka shaafici xanfiliya xanaabiladna waa taa madhabkooda uu yahay walow qolooyin kale madhabkooda aanu ahayn aqwaalo kala duwana ay jiraan laakiin dee waa sa shaaficiya ay kuba tegeen ayunba ah taa daliilku ina tusayo oo ahaa xadiidka anaseen sheegayo abi daud iyo tirmidi kuma suganna waa taa uu dee bal matalan daliilkeeda iyo cumdadeeda yahay imika halkan laakiin dumarkii un baaba inoogu sugan baabu rukuubi lmusalli cala ljanaasati ida insaraf baabu rukuubi lmusalli waa ruuxii isagoo ku tukaday cala ljanaasati janaasada salaadii kuba tukaday ama aaskiiba dee joogay fuulitaankiisii uu wax fuulayey idan sarafa marka uu laabmo dee marka imika dee la qaadayo haddii dee meel dhow ay tahay waaba inaan dee la fuulinba laakiin taasna ba'si kuma sugno walow imika halkan dee hadallo saasa sharaxyadu ay dhahaan haddana in la markii mayaa laga horeynaya mise maa laga dambeynaya iyo kole hataa aan wax seer soo qaadanan xadiidka soo qaadanay ah in waxa weeye inuu dee raakibkii uu soconayo bal matalan khalfigeed maashigina halka u doono ama horteedi iyo waxyaalo bal waxaan leenaha laabankii lasoo laamayey ma kol haddii baahida keenayso ba'si kuma sugno labada xaalaba in meel kastana waa lagaba socon karaa bal ciddii aan ra- bal matalan taas meel kastana waa lagaba socon karaa walow dee jaanibka mudan aan hore usoo sheegnay waxa ay tahay marka laakiin lasoo laamayo bal iyadana de haddii wax lasoo furiyo haddii lasoo lugaya intuba ruuxii isagay kuba xidhantay lakiin bal taasi inaanay iyadna ja- jawaadkeeda iyo wixii kuba yimid baabkeeda yahay xadثna yaحya بن yaحyى وabubakr بن abi shaybta lfظ لyaحyى qal abubakri xadثna وqal yaحyى aخbarana wakiع oo yaحya بن yaحyى isagu wuxuu yihi aخbarana wakiع abubakr بn abi shaybana xadثna wakiع labadaba wakiع bay kaba warinayaan عan malik بn miqwari عan simak بn xarbin عan jaabir بn samurata qal anahu qal wuxuu malik بn miqwarna horeynu usoo maro waa nin ثiqa ah oo caabidna ahaa insimak ibnu xarbina waabaynu soo maray isagana marar kala duwan baan soo maray jaabir ibnu samre ayaa wuxuu yihi qaala utiya nabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa waxaa loo keenay oo loola yimi bifarasin faras mucrawran aan koora lahayn weeye waa faras dee qaawanba oo aan wax saaran oo dee ruuxu markan raak uu fuulayo wixii lagu fadhiisanayey ee koori iyo waxa aanu saarnayn ayaa rasuulka ilaahay loo keenay janaazana waa joogay oo janaasuu ka laamayey mucrawran waxaana bal macnuhuna bifarasin curyin weeye curyinna kolley markay noqoto faraska way ku sifeeyaan oo farasun curyin waa marka aanu kooro lahayn waxaanay ku jamciyaan acraa markay taatay sida quflinba akfaal loogu jamciyo laakiin faraska oo kale curyaan lama yidhaaho isaga luqada markaan eegno faraska aan waxba saarnaynen kooriya waxba saarnayn curyin baa la odhanaya curyaan lama yidhaaho markay shaksiga noqoto iyada curyin lama odhanayo dee asalkiisu waa maser laftiga curyine dee curyaan waa tan ruuxay la odhanayo waa qaawanye la odhanayo laakiin isaga curyin looma isticmaalo faraska laakiin waa loo isticmaala curyin jamciisana acraa ayuu noqon sida quflin akfal waxaana imaam nawawi raximah llahu tacala halkan leeyahy waa faa'iide muhima uu inoo soo dhigtay waxaa la yidhaha buu leeyahy icrawraytu lfarasa idaa rakibtuhu cariyan ama curyan icrawraytu lfarasa manaa taas baa la yidhaahaa waa marka oo ujeedadu icrawraa ifcawlaa waa marka faraskii isagoo aan waxba saarnayn la fuulo fahuwa mucrawraa marka wuxuu yihi qaalu isagoo ahlu luqa kasoo noqonaya وlm yأti ifcawla mcadا إlا qwlhm icrawraytu الfarasa waxlawlaytu shaya bal faa'idadan waa muhimna wuxuu leeyahay markay noqoto maadadan ama wasankan ifcawla luqada carbeed ma iman dee iyadoo afcaalo kala duwani ku yimaadeen isagoo mafcuul qaadanaya isagoo laazim ahayne mutacadiya oo taas buu wada mutacadi oo mafcuul qaadanaya waxaan labadan ahayn icrawra icrawraytu lfarasa oo kanoo faraskii baan isagoo aan waxba saarnayn koora lahayn fuulay wey iyo ixlawlaytu shaya shaygii baan macaansaday oy amaa wixii kale in mafcuul ma qaato laazimun buu noqonaya walow xataa icrawraytuna laazim isagoo ana ay soo naqliyeen bal waa faa'iidadaa uu sheeku halkan inooguma soo dhigtay taasi waa xagga luqadun bay ku tacalluq macnihi waa inoo dambeeya farakibow faraskiibuu fuulay xiinansarafa markii uu ka gadoomu kasoo laabmay min janaazati bni daxdaaxi ninka ina daxdaax la yidhaaho ama ina daxdaax la odhanayey aaskiisii wanaxnu walxaal naxnu anagu namshi aan soconayna xawlahu oo rasuulka ilaahay markuu faraskii fuulay asxaabtiisu dee wax kaloo meesha ay fuulaan may jirin aaskiina waa laga dareeray rasuulka ilaahay hareerihiisay socdeen iyagoo lugeynaya isaguna faraska aan kooraha lahayn uu fuushan yahay وxdثna محamed بن المثنى ومحamed بن بشhاr ولفظ لبن المثنى qال xdثna محamed بن جعفr qال xdثna شعبة عن سimak بن حرب عن جابر بن سمرة qال أنه qال صلىa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay ba wuxuu ku tukaday على بن الدحdاxi ina dحdاx ayuu ku tukaday ثuma utiya بفrسi frس baa loo keeno loola yimi curyin aan koora saarnaynba facaqalahu rajulu waxa u qabtay nin baa adigu caqligu dee dabarku ahaaye imaka halka macnaa si uu imaam nawiba kuba fasirayo amsaka lahu waxabasa wey uu joojiyo uu qabtay farakibahu rasuulki ilaahay uu fuulay fajacala wuxuu gudagalay faraskii yatawaqasu bihi inuu la boodayo oo faraskii baaba boodayey wa naxnu anaguna natabichu waanu raacayno waanu daba soconay nasca xaal aan ordayno ama aan xoog u soconayno un khalfow si ay u yar gaadhaan rasuulka ilaahay gadaashiisa qaala wuxuu yihi raawigii baa odhanaya faqaala rajulu min alqowmi qowmkii nin adigu kaba midaa yihi majliskii oo la joogo ina nabiya salى اllahu alayh wasalama qaala kam min cidqin mucallaqin aw mudallan fi ljannati libni daxdaaxi kan min cidqin badana cidqi iyo laan waa mucallaqin ama mudallan waa isla mid oo laalaado oo dee taas fi ljanati jannada dhexdeeda oo libni daxdaaxi ina daxdaax usugnaatay aw qaala shucbatu liabi daxdaaxi abu daxdaaxna waaba la odhanayay ee abi daxdaax usugnaatay bal xadiid kolley maqsuudkii waa halkan rasuulka ilaahay markuu laamayay inuu fuulay bal taas oo waa iyada inta inoogu sugan oo ay tahay markaa janaaze laga laabmayo in ay banaan tahay aanay ba'si kuma sugnayn haddii waxa weeyaan ruuxu uu wax fuulo laakiin sheekhu wuxuu leeyay wainamaa yukrahu rukuubu fi dahabi maca marka la tegayo ayaa karaha ay kuma sugan tahay laakiin waa markay dee meeshii dhowdahay haddii dee seenoo kale meesha ay durugsan tahay si kaleba ma jirto karaahadaasna mama jirto taasi waa mid ibnu daxdaxna xadiidka waa kan inoogu sugan abu daxdaxna waaba la yidhaha ama abu daxdaxati marka wuxuu sheekhu kaba soo naqlinayaa xaafidka ibnu cabdilbar ibnu cabdilbarna dee kutubtiisa uu leeyahy waxaa kamida kitaab asxaabta rasuulka uu kagaba hadlo alistiicaab la yidhaah waa madbacaysaya kitaabku dabcaadkiisii horena kitaabka aysaabe xaafid buu haamishkiisa ku madbacaysnaa dee kollayna malaa laga saar oo dabcaadkan dambe ee imaka isaaba kitaabkii waa laga saarayba bal waxa wey kitaabkiisa isticaabe laa yucrafu ismu buley ninkan ibnu daxdax ama abu daxdax aan idhaahne ismigiisa lama garanayo waa sida ibnu cabdilbar yidhi ee nawowina imika soo naqliyey laakiin xaafid ibnu xajar kitaabkiisa isaaba wuxuu dhaha magaciisa thaabit ibnu daxdax baa la yidhaha hadalka nawowi soo naqliyay de waaba kan u tiriya ibnu cabdilbar e thaabit ibnu daxdax baa la yidhaahaa waxaan u faa'iideeyaa ninkan abu daxdax inta la yidhaaha aan magaciisa la garanayni waa nin kaleo isaguna ansaar ama xariifkoodaba ahaayo isagu rasuulka ilaahay ka dambeeyo ilaa waktigii mucaawiye noolaa ama ilaa zamankaa soo gaadhay kaas baan magaciisa la aqoone ninkan waktigii rasuulka dhintay salawaat ullahi wasalaamu calayh bal ibnu daxdax ama hala yidhaha ama abu daxdaxna waa san shucba odhanayey oo magaciisa la garanaya waana nin ansaara walow ama dee horta waa ansaarun walow asalkiisu mala awsi kharaj aanu ahayne qolo kale yahay se dee waa degaanku ahaa ama laba deganaaye waxa weya thaabit baa la odhanayay taas iyadu waa mid arrinta kale uu sheeku halkan soo dhiganayana waxa weeyaan waxaa kuma sugan buu leeyahay mashru jamacati maca kabiirihim araakib kii u mudnaayo dee raa wax fuushan jamaacadu inay iskalaba socdaan iyagoo lugeynaya taas jawaabkeed wax karaaho ah wax kalaaha oo taa labada dhinacba ugu sugana ma jirto haddaanay mafsada ka ratimayn buu leeyahy oo haddii meeshii dadkan iyo madalla iyo intihaag xurmadoodii ay kuba sugantahay ama isagii zahwi iyo isla weyniya waxyaale ay gelayaan waa baab kale lakiin marka aanay taasi jirin karaahna kuma sugna ayuu leeyahay ama intan dambe ee ka min cidqin mucallaqin horta dee ninkii waa bishaaro weyn baa uguba sugan oo ah ruuxa rasuulka ilaahay aaskiisii ka dareeray inuu dee taasoo bishaaradan oo wabakan inuu ahlujanno yahay oo uu leeyahay laftigan cidqina kollay cidqi iyo cadqi labadaba xataa axaadiisana way ku yimaadaan luqadana way ku yimaadaan cidqi marka la yidhaha waa laabtan timirta ee midhuhuna ay kuba sugan yihin midhahan dee shabaarikhdeeda ama midhaheedii ay kuba sugan yihin taas baa qusniga cidqi la yidhaahaa haddii cadqi la yidhaahna waa geedkao dhan geedkao dhan baa cadqi uu noqonaya caynta marka la fadxiyo cidqina waa laantan dee maca timirteeda wadata taas baa qusniga cidqina laba yidhaahaa halkana aniga sidan baa iyo dabdisano ka min cidqin oo haddii dee cadqi ay tahayna waaba dee macnuhu isaguna waa lakiin cd ama hala yidhaha ma cadqe waa arrin janno o ah taa maa laa caynu raat walaa udun samctu walaa khatara calaa qalb bashar wax dee udhigmo oo adduunyo ama magac ahaan mooye laba midina aanu jirin marka adigu waa bishaaro weyne lakiin bal laba arrimood baa yeer jira halkan oo mid xadiidka qaala faqaala rajulu min alqowm qaaladan nawowi iyo horta dee shuraaxdii ixtimaal mooye kamay hadlin cidda tidhi waa tan aan reer raawigii baa yidhi faqaala rajul min aqube lakiin musnadka axmed baa waxaa dhacay si iyagoo dee majliskii jaabir laba joogo inuu nin yihi qowmkii kaba mida hadalkan oo markaa daahirku yahay si wax simaak ibnu xarbin oo ninka jaabir kaba warinaya uu leeyahay qaaladan faacilkeeda yahay oo uu faqaala rajulu min alqowmna dad markshi fadhiyo haddii de bal markaa taa ay noqoto oon jaabir aanu hadalkiisii ahayn ee ninkan qowmkii hadalka yidhi waxaaba ma saxaabiba muxuu ahaa waa waxyaalo iman karo kolley waa masalo ee u yar baahan bal tatabuc intaa wax ka badan riwaayada axmed wax ka badan kolley u yar baahan si aan u dabdino qaa'ilka xadiidkan inuu dee jaabir warinayo rasuulka ilaahay kaba warinayo iyo bal cid kale inay tan kaba warinayso taasi waa mid nawowine raximah llahu tacaala halkan wuxuu leeyahay waana sow dee qaadiciga ad yidhaho qurdubi yidhaaho sabab baa arrinkani leedahay ama qisay leedahayoo waxay lahayd nin abaalubaabal saxaabi kale oo macruufo weeye ayaa malaa cid bay ama ku ayatimay wax isku qabsadeenoo geed bay timiray iskuba qabsadeenoo ilmihii yaraa ama yatiimkiiba intuu ooyey rasuulkii ilaahay ku yidhi iskaba si waxaad ku leedayna geed janno oo timira ayaad bedelkiisa helaysaaye iskaba siiyo isagii malaa dee waa cadhaysa ama waxee ma yeelin adigu tii ma yeelino abudaxtaaxan baa maqlay waa dee intii uu noolaa markaasoo abaalubaabo geedkii ayuu bustaan dhan kaga iibsaday markaasuu rasuulka ilaahay uba yimi oo uu yihi haddii aan dee anigu intii jannada tii aad igu ballan qaadaysa isaga jannadii ma kuba helaya haddaan agoonkii siiyo ha buu yihi markaas buu siiyey oo rasuulka ilaahayna markaa yihi ka min cidqin mucallaqin fi ljana liabi daxdax kolley waa qiso ay soo naqliyaane lakiin qisadu de malaa sanad iyaduna kolley inoosii sugan ma laha horta halkan markay qisadu adoonkaa agoonkaa iyo abaalubaabaya ay tahay oo dee cidda ay bal matalan kaba soo naqliyaan ama waa zuhri oo kale adugu kolley waa taabici ay kuba qisada aanay dhaafin oo bal waxaan leenahay aimada kitaabka sharxay way soo naqliyaane qisaduna sidaasay uba soo naqliyaane laakiin iyadana qisadan dee kutubtaa siirada iyo barhkood kuba soo aroortay sanad ahaan iyada oo dee imika aantan aan saa u jasmino kollay sanadkeedu taa inama siinaya ama ma gaadhsiista ayaan leenahay bal iyada waa tan dee bishaarada weynun baaba saxaabigan uguba sugan kolley sida aan leenahay faqaala rajulu min alqowmi ina nabiya ninkan taxdiidkii iyo bal heritaankii bal khaasatan kutubta mubhabaadki iyo taa ama in aada loosii yar tatabuco waa wax u baahan oo kolley dee idinkuna bal wixii aa baadi kartaan baada ana kolley wa dib baan ugu laab markaan waqti dheer helo un baabun fi laxdi wa nasbi labina cala almayit wuxuu u baabaysan yahay laxdigii waa iilkii iyo labinka allabin weeye waa labinka waa dee labinkii aan garanayna dhoobada kaba samaysnaa wax laguma dhisanayay taagitaankiisa la taagayo maydka korka ujeedada marka iilka la geliyo dee fatxadan iilka marka la awdayo in labinkii la taagayo oo saas laguma awdayo bal wixii kuba yimi xadaثna yaحya بن yaحya qal aخbarana cabd لlahi بن jaعفar الmiswariy عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص قال لحق سندك عبد الله بن جعفر المسوري عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة صحابي مسور بن مخرمة صحابي غير أها كاسبا النسبة تايو كل المسوري بيرهن كل المخرمي مرة دي مسور ابن مخرمي أتيريان ونسبة نقن كل مسور كأبيو اسم صحابي أما دتك مسلمة الفتح بقى والمخرمي taas bay labadaba ay tahay miswari iyo mahrami mahramiya labadaba la yidhaha ninkaa qureysheedba weeye ismaaciil ibn moxamed ibn sacd ibn abi waqas iyo camr ibn sacd ibn abi waqas waa qoyso waana isu adeer weeye haddaba ana sacd bn abi waqasin qaala wuxuu yihi fii maradihi xanuunkiisii aladi xanuunkaasoo halaka uu dhintay fiihi isaga oo dee sababtii uuba dhintay laftiga halakana de waa macnaa maanta un weeyo de waa laga yaabaa gaalada iyo waxyaala u halaagsameyo de taas lakin laftiga halaka macnaa maanta un waa halaagsamey weeyaan oo waa ti xataa qur'aankaba nebi yuusuf xataa idaa halaka markaas markuu dhintay weeye nebi yuusufaad tidhaaheen ilaahay cid kalema soo saarayo alaydama rasuul damba ma soo saarayo oo marka halaka macnaa maatan weeye haddaba xanuunkiisii inankiisii baana cibaarada ka cabiraya xanuunkii uu kuba dhintay ayaa waa markaa uu xanuunsanayo uu dhiman doono wakti dambena way ahaydoo isagu shan iyo kontonkii hijirada ayaaba yidhaahaan waa dhintay markaa tobankii jannada loogu bishaareeyeyna isaga ugu geeri dambeeyey oo suyuuda alfiyadiisa waa meelaha ugu dambeeya taarikhdu waa baabka ugu dambeeyaba way sacdu bikhamsatin tali khamsiina fahuwa aakhiru casharati ama aakhiru lcasharati yaqiina buu kaba cabiraayo sacd wuxuu dhintay shan iyo kontonkii hijirada isagaana ugu geeri dambeeyey alcashara almubasharuuna biljana isaga ugu geeri dambeeyey haddaba xanuunkaa uu ku dhiman doono ayaa wuxuu yihi isagoo dardaarmayay ilxaduu lii macnaa aniga iil ii sameeya lexdan waxaa ii dilaacisaan iil oo ujeedadu shaqi iyo bartanka iga jeexine iil ii duwa wansibuu taaga calaya korkayga allabina labinkan ah fatxadan dee iilka ah ku awdaysaana dee taaga oo saas kamaa sunica birasuuli illaahi sala allahu alay waslm si rasuulka ilaahay ba laguma sameeyey oo wuxuu adigu xadiidka inoogu sugan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh markii la aasayey il ama laxdi ayaa loo duway kollay ilxaduna hamsadu waa hamsatu wasl oo laxada iyo alxadu laxdan waxaa kaloo ay kuba dabdiyeen iyadoo hamsatu qadci laga dhigo alxidu lii laxdan oo hamsadii markaa hamsatu qadci laga dhigo afcala yafcilo yufcilo markaa min baabi afcil haddaba alxidu ama ilxadu lilexdan oo rasuulka ilaahay iil baa loo duway waxaana wixii iilka lagu awday uu ahaa lebin oo dee lebinkan dhoobada ka samaysanaya guryaaba iyo derkadaaba laguba dhisanayay kaas buu ahaa waana la taagay waxaanu nawowi raximah llahu tacaala halkan leeyahy waxay soo naqliyeen labinaadkii rasuulka ilaahay fatxadii dee iilka lagu awday inay ahayd bar sagaal ay ahaayeen isagina markaa wuxuu saxaabigan waa aataartii rasuulka ilaah iyo dhamaasay doonayeen ay ugu daydaan ay wixii bal taase ayaa wuxuu markaa dooray oo uu doortuu kuba dardaarmay si rasuulka ilaahi lagu sameeyey uun in laguba sameeyo xadiiskuna wuxuu inoo keenaya ama inoo faaidaya istixbaab laxdi wa nasbu labin adigu muhimku waxa weeyaan itifaaqu saxaaba saxaabadii saasay ku sameeyeen laakiin waktigii rasuulka shaqiga iyo laxdiguba waa jiray waanay banaan tahay un labaduba laakiin ka mudan ayaa ah laxdiga haddii aan wax manceeya taas aanu jirinba dee xadiidkan dee ashaqu likayrina iyo laxdu taasna waa ujeedadu e waa qoladii kala badsanaysa maha macnuu shaqigu inuu xaaraam yahay se haddii weliba loo baahdo ama meeshii inay dunto lagaba baqanayo shaqigii baaba kaba horeynaya waxaanay dee aimadu inoo soo naqliyaan raximahum llahu tacaala arrinkan dee ilaah baa u doortay sun rasuulka ilaahay markii intii hore dee naftu ay rasuulka ilaahay wafaaday intii hore waa k kuba shuqloonaa arrinkii khilaafadiyo taasba si aan khilaaf weyni meesha uba iman aasku markii abubakar laba lama bayacooday dabadood buu dhacay haddaba markii aaskay uu gaadhay ayaa madiinana waxaa ku sugnaa laba nin oo midna ilkuu duwi jiray midna shardigan buu samayn jiray labadiiba cid baa loo diray iyagoo malaa taladoodna ahayd kolba kii soo horeeya inuu bal matalan wixii dee ficilkii uu yaqaanay marka waxaa soo horreeyey kii ilka isagu duwi jiro waa dee taa ilaahayna uba doortay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh bal markaa waa istixbaabkii xag kalena haddii loo baahdana basi kuma sugna marka kale ayuun baaba laga roonyay haddii dee ani daruuro keenaysa in ilkii lagaba tago shaqi lalaba yimaada aanay meeshii jirin baabu jacli lqadifati fi lqabri macnaa waa qadiifo yeeritaankeeda qabri laba yeelo bal xadiis baa dee inoo soo socda nwaa iyadoo ama maro iyo waxyaalo meydkii looba dhigo maxaa dee ku sugan taas ama maxaa halkaas sooba arooray xadaثna yaحya بن yaحyى qال aخbarana wakiع xa وxadaثna abubakr بن abi shaybata qal xadaثna gundar وwakiع جamيعا عan shucbata marka waa wakiic iyo gundar labadooduba inay markii horena wakiic baa keligii ahay makana way wada socdaanuun waxay ka wada wariyeen shucba xa وxadaثna mحamed بن muثنى wlfd lah lafdiga mحamed baa leh qal xadaثna yaحya بن سaعيidi qal xadaثna shucbata yaحya بن سaعيidkana waa qbطاn qال xdثna abو jmرة عن بن cabاsi qاaل abو jmرة magaciisa msلم ba raximah الlahu taعaalى inoo sheegi doona inoo sheegi doona waxaana laba yidhaahdee kolley ruwaada abو jmرة wax la yidhaaho abو jmرة laba yidhaaho de isaga ayaa jire wixii kale ee dee suurada kuba yimaada abو xmزة ayuu noqonaya ee abو jmرة ninkan imakaan haynu baaba jira iبن cabاs markay noqotona haddii la iطlaaqo oo bal matalan isaga ayuu noqdaayo waa nasri ninka magaciisu inoo dambeeyo walow dhowr ninoo abu xamza la yaal la yidhaah ma ilaa toddoba iyo ay soo naqliyaan ibnu cabaas kaba wariya haddana kuwa kale magacood iyo waxbaa la raaciyaa ba yidhahdeen haaliban ee ninka la idlaaqa isaga weeye lakiin keligii buu tan ku yahay abu jamra wuxuu yihi can ibni cabaasin qaale jucila waxaa la yeelay fii qabri rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam qabrigii rasuulkii ilaahay qadiifatun qadiifo xamraa o casayd qadiifo casayd baa qabrigii rasuulka ilaahay la yeelay salawaatu ullahi wasalaamu calayh taas baa ibnu cabaas yidhi markaa bal qadiifadaas baa la yeelay oo dee waa tan xadiidkan saxiixa inooguma timi qadiifadaa in la dhigay kolley arrin dee saxaabadu intay ku wada tashatay ama rasuulka ilaahay ku dardaarmay oo la dhigay taasi iyadu may jirin ee waa la dhigay waxaana ay leeyihiin oo halkan ba sharaxa ioguba sugan qadiifadan waxaa ku tuuray halkaas oo meesha dhigay nin shuqraan la odhanayay oo kollay addoon bu ah rasuulka ilaahay xoreeyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markii hore cabdiraxmaan bn cawf baa lahaan jiray oo kaba iibiye ama siiye rasuulka ilaahay baa xoreeyey waa mawlihii rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh iyo khaadimkiisii qadiifadana isagii baaba hayay rasuulka ilaahay waa guglan jiray ama kolkol waa huwan jirayba markaasa waxay soo naqliyeen inuu yihi waxaa nacay an yalbasa axadun bacda rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam dee rasuulka ilaahay waa mare inuu cidi ay ugaba dambaysaa nacayo markaasuu ku tuurayba malaa halkii oo uu dhigay bal markaa taas bay soo naqliyaan oo wax dee itifaaq kuba yimi ama taas oo kale ama rasuulkii ilaahay waktigiisii la samayn jiray oo meydka loo dhigi jiray oo isagu dee taqriirkiisii ahayd ama dee waxa ti arrin kuma jirto ninkaas baa dhigay oo taas wey waxaana uu halkan imaam nawowi raximah llahu tacaala leeyahy shaafici iyo jamiicu asxaabina iyo qolooyinka kaleba guud ahaan culimadu buu leeyahy waxay caddeeyeen kuna tegeen inay karaaho tahay wax in loo dhigo wax ciid laga xigsiiyo meydkii looba dhigo qadiifa ha noqoto makhada ha noqoto wax kale taxta almayit fi lqabri in wax la dhigo wuxuu soo naqlayaa imaamkii weynaa ee bagawi oo min asxaabina waa imaamkan tafsiirkana leh dee kutubta fiqiga ana leh in kutubtan xadiidka sharxu sunna iyo masaabiixiya leh bagawi xusein ibnu mascuud isaga ayaa wuxuu leeyahy kitaabkiisa taadiib buu ku yidhi basi kuma sugna oo xadiidka ajir kolle waa ibnu xasmigina tay kuma tegayaan oy leeyihin de waa taasa waa la dhigay oo markaa waa shay jaa-iza lakin wuxuu leeyahay sheekhu jamaahiir alculamaa waxay leeyihin me waa karaaho ma haboona cid iyo isagia laiskuba daayo arrinkanna waxay leeyihin asxaabtii ka dee waa shuqraan wuxuu sameeyey isagu oo dee arrintaa daraaddeed uu sameeyey isagoo nacayey in rasuulka ilaahay dabadi cida ay isticmaasho taasba nacayeyba adugu bal markaa taasu ulaba yimi kolley bahaqiya baa ibnu cabaas waxay kala soo naqleen walow sanad mutasila aanu kala soo naqlin inuu isaguba ka ri jiray isagoo xadiidkan kii warinayay ahaa in la yeelo taxta almayt thawb qabriga marka la eegayo mare iyo wax laba yeelo bal arrinku kaa weeye qala muslimun walow de ibn xazm iyo isagu leeyahy markaa shay jaaisa wanaka baqawino taale muslim ba wuxuu yihi abu jamrata ismuhu nasr bnu cimran kalley muslim umuurahani kuma badna tirmidi baa umuurahan aad kitaabka matigiisa badsada dee markay noqoto ama asmaada ha noqoto xadiidka darajadiisa ha noqoto wixii kuba sugan ee masaa'il fiqisa waa kitaab admodisiisu isagaba sharxa yahay oo taas abu jamrata ismuhu nasr bnu cimran nasr bnu cimraan baa la yidhaha horena kitaabka waan uu soo aragnay waa nin taabiciya oo iqa oo reer bani dubeyca waa abu tayaaxe abu tayaxna ismuhu yaziid bnu xumayd abu tayaxna yaziid bnu xumayd baa la yidhaha maataa bisarkhasa ama bisarakhsa barhkood say kuba dabdiyaan ayay kuba dhinteen abu jabr xadiidku inoogu sugayey abu tayaxa wax calaaqa xadiidka lama laha halkan inoogumaba sugnaa lakiin wuxuu imika sheekhu leeyahy raximah llahu tacaala muslim nawowi ba wuxuu leeyahy labadooda wuxuu isu raaciyey iyadoo midna xadiidkii uu ku jiro ka kalena aanu dikriba lahayn umuuro ayay wadaagsadeen ay yartahay inay laba wadaagsadaan mid weeyaane horta waa isku reer oo labadooduba addubaciyiba mid kastaba nisbadiisu ay tahay waana isku magaalo oo labaduba reer basre isku ahaayeen waana laba taabici waana laba noofiko ah magaaladna way ku wada dhinteen sanad keliyana way wada dhinteen boqol iyo sideed iyo labaatankii jirada magaalay ku wada dhinteen isku reer bay ahaayeen beledkoodii hore basra taabicinimo iqanimo waxan bay wadaagsanayeen yartahay de saasuu loo wada wadaagsado sanadna way wada dhinteen iyo meel keliya sarkhasna waa kole khuraasaan bay kaba mid ahayd waa de sana u nawibe raximah llahu tacaala leeyahay haddaba bal taas bay adigu uu imika waa faaidadaas buu usoo raaciyey xadiidka abutayax dikri kuma laha baablamri bitaswiyati lqabri waa amarkii laysfarayey in qabriga la simo taas buu baabkeedii yahay waxadaanii abuaahiri axmed macnaa qabrigii aan la taagin oo sare loo qaadina la simo waxadaanii abuaahiri axmed ibnu camri qaala xadaana ibnu wahbi qaala akbaranii camr bnu lxaarisi xa waxadaanii haarun ibnu saciidin ilayriyu qaala xadaana ibnu wahbi qaala xadaanii camr bnu lxaarisi fii riwaayati abiaahiri waxaa ku sugnayd ana abaa caliyin alhamdaniy xadaahu abaa cali alhamdani ayaa u waramay camr bn xaris buu u waramay taasi waa riwaayada abuaahir wa fi riwaayati haaruna ana sumamata bna shufayin xadaahu manaa sumamata bnu shufayi iyo abu caliy alhamdani waa nin keliya un waa kunyadiisii iyo nisbadii iyo magaciisii intani marka midkood iyo isagu wuxuu sheegay magaciisao sumamat ibnu shufayin buu yihi midna kunyadiisi iyo nisbadiisi buu sheego aba cali alhamdani buu yihi ninka waxaana wada warama u waramaya ninkani camr ibn xaris baana ka warinaya ee waa ninkan uno taasoo waana nin de bal matalan siqa ahaayo taabiciya qaala wuxuu yihi marka waxaa odhanaya nisbadan hamdanna waa reer dee balaana o abisxaaq iyo sabiici iyo shacbi iyo ad waa dad aad u badan bay hamdaniyintu waana reer badnaayo aad u badnaayo yeman degayo waktigii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh iyagoo dee dagaal la-aan markii cali tegay yeman islaami aadna way u badnaayeen oo dee laba soo naqliyo inuu rasuulka ilaahay dee islaamkooda waa say lasoo naqliyo uu sujuuday sujuud shukri bal markaa reemden waxaana weeyaan markay noqoto saxaabada iyo taabiciinta reerkan bay nisbadu tahay wixii suurada ali waa alhamdaniya alhamdaniya alhamdaniya marka dambe lasoo durka ee dadka dambe lasoo gaadho khaasatan culimadii dambe iyo dee labadaa qarnii hore lasoo weydaarto ayaa magaalo jirtay oo hamadaan la odhanayo eraan kuba taala taas bay markii dambe culimadii dambe nisbadooda u badnaato taa alhamadan hamadan bay ahayd oo alhamadani iyo waa daalka mucjamada ah iyo dee daal bay ku kala duwan yihin iyo dee xarakaadka lakiin saxaabe iyo taabiciin nin magaalada loo nisbeeyey kuma jiro waa halkanun weeye cidda marka walaysa fi saxbi wala atbaaci man yunsab lwala bilijmaci suyuudi alfiyadiisa baabka mutalifka iyo mukhtalifka haddaba muxuu yihi kuna maca fadalata bni cubaydin saxaabiga fadalat bni cubayd oo qaadina shaam kaba noqday kollay ghazawaadkii taasna barkoo tawaliyayey ayaa waxaanu ahayn waktigii mucaawiya biardi rum ayaanu maciisahay biardi rum wadanka nimankaa reer rum bilaaday degayeen ghazway ku maqnaayeen birudisa meesha rudis la yidhaaho ayaanu joognay rudisna rada de waa adigu waa jaziire un bay leeyihin badda kuba sugan waa baddan cadun jaziire kuba sugnayd kollay saddex iyo kontonkii hijrada iyo ayaaba la furtay waa waktigii bal matalan mucaawiya ayay noqonaysaa dad muslimiina kol deganaa waktigiisii oo xoog loo dee kollay wax fiicanna laba siin jiray oo gaalada dhulkaas oo dhan u joogsan jiray dee bad bay ahayd dhexdeed oo kale markii dambe malaa waktigii mucaawiya dabadiiba inankiisu dadkiiyo kaba soo qaaday oo kollay ilaa markii dambe dawladdii cusmaaniintu ay qabanaysa ugu dambeyn adigu waa jaziire kollay idaaliya raacsan weeye idaaliya raacsan tahay bal haddaba halkaasaanu la joognay fatuwafiya saaxibu lana annaga dadka iyagii kaba mid ah saaxib annaga ah ayaa dhintay faamara fadalat ibnu cubayd baa wuxuu amray biqabri fasuwiya waa la simay oo qabrigiibuu dhulkii lalaba simay uma qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi yaamuru xaal u amrayo bitaswiyatihaa qubuurta simitaankeeda la simo isagoo amraya ayaan maqlay xadثna yaحyى بن yaحyى وabubakr بن abi shaybة وزهayr بن xرb qala yaحyى aخbarana وqala الآkخrاn xadثna وkiع عن سفyاn عن xabيb بن abي hاbت عن abي wائl عن abi الhyaج الأsdي abi الhyaج الأsdي wa xayاn بن xusein qala qala lii caliy bnu abi aalib baa wuxuu igu yihi alaa abcahuka maku diraa calaa maa wixii bacahanii calayhi uu ila diray rasuul llahi salى اlahu alay waslam uu i diray wax rasuulka ilaahi iiba diray adna makuu diraa ha anlaa tadaca waa inaanad ka tegin timhaalan waa suuro iyo timhaal ilaa damasaw inaad tirtirta mooyaane suuradii ama madaxia laga gooya ama suuradiiba hala baabiyaba walaa qabran qabri mushrifan taagan oo dhulka ka sareeya inaanad marin oonad ka tegin ilaa sawaytahu inaad dhulka la sinto un mooyaane وxadثnي abubakr بن khلاd الbahiriy qala xadثna yaحyى وهو الqضاn qala xadثna سfyاn qala xadثnii xabيb bhada الاسناad وqala walaa suuraة halkii laa timhaalanti walaa suuraة ilaa damastan bal adigu xadiidka tay noogu sugan waxa weeye riwaayadii hore fadaale iyo tan dambe cali بن abi طالب xadiidkiisaba waxa weeye markay noqoto qabriga inuu sunuu yahay inaan la sarraysin oo dhulkii laga sarraysin oo lalaba simo macnaa waa rafci dee kolley ciddii way ka yar sarrayn qabrinimadii waa la garan calaamadii waa loo yeelayaa waa rafci markaasaa u badan inaan dhulkii lagaba sarraysiine dee barhkood waxay yidhaahaan waa taaka qadarkeed baa dhulkii laga sarraysin welibana taswiyadu waxay keenaysaa in dushiisii la simo oo dee aan isagii la taagine dushiisii la simo wax yar qabrigii ha kaba sarreeyo calaamo in loo yeelaano way dee iska banaan tahay ama wax in laga dhisaa taasi ma banaano way inoo dambaysaa kolleyna in aimo kala duwan oo shaafici kaba mid yaha madhabkoodu taayay taswiyada laakiin aimo kale iyagu waxay doortaanba culamada qabrigii rasuulkana barhkood baa sitaa kuma tilmaamay tasniim oo ujeedadu sarreyn sare oo la sarraysiinaya ma jirto lakiin halka kuwani ka dooranayaan in la simo tasdiix laba simo in de sidan oo kale si wax kurus oo kale loo yeelo ama la yar taago un oo la yar kala rogo waa tan ay tasniimka kaba cabiraan ama sinaam oo kaleo loo yeelo waana sida malikiya ay doortaan lakiin kolley waxaa ka dhexeeya waa rafci dheer oo saro oo dhulkii laga kicinayo in badani taasi inaanay jirin xagga dhismna waa inooba dambeeya oo baabka dambe ama axaadiida dambe hadii ala yidhah insha allahu tacala inooguba iman doontaa wallah subxana watacala ala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk allahuma zidna